kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka soomaaliyeed qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa ruqye maxamed axmed meesha aan joogaano waa degmada boosaaso waxbarasho hadday noqoto mar waxaa soo martay ina soo martay iyan dumarka maaha cid kaleba dadka waxbari jirin oo dadku raggu ayan faraha waxba ku haynin una shaqayn jireen qorax fadhida qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dabiraya halkaa kaalimii koowaad waa galaaninoo dumarku weli hawshii farahay kula jiraan ay tahay dowlad haddaynu helay oo ha iska tabar yaraatay aynu dowlad helay xaquuqdii ay ku lahaayeen ma wada helin baan leeyahay ma wada helin waa heleen laakiin ma wada helin sidii la rabana uma ayan helin aan kugu soo noqdo magacaaga ux cali siciid baa laydhahaa waxaan joogaa boosaaso waxaad soo waragtaa arrintaa ruqya ka sanqaraysa waa fikrad saxa weeye war jiro oo xaqiiqoa weeye dumarku ma helaan xaquuqda ay ku leeyihiin iyaguna door muhiina bay ka qaabteen haddii burbur dhacay waxaan tusaale usoo qadanaya haddiiba lasoo qaxayba dee wadankaba dumar baa hayay oo gacanta ku hayay oo maamulayay oo ciyaal hadday tahay iyo iskuul hadday tahay iyo biilka taftu haystay raggu dee xaqa ilaahay baa suray laakiin wax waxqabanayana waa jiraan waxaan waxqabanayna waa jiraan laakiin anugu siday dumarku usoo tafaxayteen uma arko ilaa hadeertan inay xaquuqdooda heleen
faadimo ayaanla siciid baa layidhaha waxaan joogaa degmada boosaaso haddaad iga waraysatay xaquuqda ay haweenku ku leeyihiin doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka waa bulshada waa dooraan xagga dowladda ka jirin laakiin xagga bulshada ayadaa cunugii soo barbaarisay ayadaa odagii gacanta soo qabatay ayadaa qoraxda u fadhiisatay ayadaa canjeero u dubtay ayadaa xataa buushash u dhistoo qaarkooda bawda la dhihi jiray soo ma idin garanin waxa weeye markii aanu maamul helay oo dowlad isu taagnay oo aanu niri allayl hadda hanqaltaagteaanu hanqal taagnay gabadhii jaamacadda ka soo baxday waxa gadaal baa la marinayaa soo wada dhigteen araajida wiil jahliyaba oday keenaya marka haween haddaanu nahay annagu waxaanu haysana xaquuqdayada in lagu tuntay sababto ah annagaa haween ciyaalkii wadnay annagaa odagii wadnay annagaa ciyaalkii iskoolgeynay meel kasta soo marinay qorax isu taagnay markii ay heleen markii ay heleen iddoodii gaareen soo ma garan askarta haween baa feelgarayn jiray hadda saldhigan boosaasood oo dhexe meesha lagu guri jiray dadka asasiinooyinka ah haween baa dhisay haween baa dhisay mana dhihi kara igumana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye haween wax looga wax loo ogol yahay gabar ma jirto buntland waxay gabar u ogoshay saaro faarax baa laydhahaa aniga guutaale waxaan joogaa boosaaso degmada boosaaso ayaan joogaa sahro bal ka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhii kaa horeeyey berigii burburkii hufan angeles gabdho la baxay oo xataa dekeda seexday oo xiray markay laba garab noqdeen s s d f markay noqdeen oo laba garab noqdeen inay nabadii ka shaqeeyeen inay roondadii qabteen inay steeshikii dhiseen inay lacag iska ururi jireen iyagu jeebkooda ah inaanu wax walba oo ay u baahnayd horumarinta degmadu ka qabanay iyadoon dowladi jirin oy jamhada yihiin dadku iyo dad burbur oo soo qaxay dadkii soo qaxana gacantaanu ku dhignay hadday ahaayeen koonfur hadday ahaayeen etoobiya hadday ahaayeen meel kastaa ka soo qaxeen xataa yamantii hadeer timi kullii waxaanu ku samaynay horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meeldejin ama ama dharsiin ama waxaasaanu ka shaqaynay dhinaca marka cadaaladda oo kale haweenku ma helaan haddii ay wax tabanayaan maya dhinaca cadaaladda kama helo ragga iyaga waayo waxayba noo arkaan waaba na yasaanoo wax hoosebayba naga dhigaan marka xataa markii la yidhi doorashooyinka boqolkiiba soddon ha heleen xildhibaanada dumarku waxaa puntland baa markhaantiga hal gabaraa fadhida hal gabar ah inay wax noo ogoleen
aan ku celiyo ruqiyo ruqiyo maxaad is leedahay caqabadaha waa looga gudbi karaa wallaahi caqabadaha waxaa looga gudbi karaa baan anigu isleeyahay horta cadaalad la helo lixdan iyo lixdan xildhibaan oo odayaashu dabada ku wataana gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax bannaan oo qofku xorriyaddiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo uu helo baa looga bixi karaa xorriyad xumada sababtoo raggu waxaba laga yaabaa inayan innaga waxbaba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii wax u ogolayn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qadiyna dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaaliyeeyey berrituu kuu hiilinaya meel ku ogyahaybuu booskii gabadha ay xaqa u lahayd keenaya iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wuxuu ogol yahay baa haddana oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye hadday odaygaa ka madax bannaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku markuu xorriyaddiisa codka uu helo
waxaa caqabadaha muhiimka ah oo jiro oo ku taagan dumarka waxaa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyagu nin walba u codeeya laga baxo odayaasha tambeeleedada ah caqabada waxaa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo bal aan u gudbiyo faadma ayaan le faadma haye bal haddii aan dib ugu noqono hooyooyinkii dowladdii hore ee soomaaliya baad ka mid ahayd ururka hooyooyinka faadmo bal markaad isbarbardhig samayso xilligaa iyo waktiga hadda saad u aragtaa waxaan u arkaa markaynu horta dowladdii horeeto gabdhuhu qaymi iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa waaye masiiray noqdeen meel walbay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankibay galeen meel kasta hooyo qaymo iyo qadarin bay kulahayd ninka sarkaalka ah oo aad u soo gasho oy saa ugu taxan yihiin markaa iridkaas kasoo usoo gashid buu kaa isu taagi jira halakanna jaahil dhagaxiran baa kan ugu hooseeya maamulkeena haya ee kaa celinaya albaabka marka marka dowladdii horta dowlad waynu soo maray soo ma garan hadda maamulaynu ku jiraa soo ma garan maamulaynu hadda ku jiraa ilaahay maamulada haynoo hagaajiyo laakiin cunaqabatayn iyo cadaadis iyo cagsaaris baanu haddaanu nahay haweenka nala ku hayaa laakiin waxaa laydinku xantaa haweenku inuusan cod midaysan lahayn meel isku raacin ragga ay wax ka tabanayaan iyagu yihiin dadka taageera waxa weeye waxaas waa barabugaan ee ay sheegayaaniin aniga jaamacad baan ka soo baxay dhiigdii ugu dambaysaan wataa soo ma garanin oday qabqablaabaa wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe shaqaa soo baxday ama meel baa wax ka soo baxeen wiilkii baa la gelinaya adigu ciddaasaa tahay dibu noqo baa layleeyahay soo ma garanin marka waxa weeye waa xaqdarro lagu sameeyaa haweenka had iyo jeerna haddaan u xirannahay oo hadhow baan u xiranoo dhexda u xirannahay dalka iyo dadkaba
saare faarax horta waa jirtaayo haweenku way la shaqeeyaan ragga codkana way siiyaan laakiin hadeer markaanu rag durbaankana waa u garaacnaayoo dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa been maaha taasi laakiin hadeer saanu aragnay goortaanu aragnay hal gabar oo keliya puntland ka taagan waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno ragga ka leexano raggu ha isu cadeeyo annana gabdhahaanu u codaynayno taa waxaan kaga bedelnahay anigu annagu dumar baanu nahay dumarkuna saaad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin nimanku iyagaa naga samaystabo baaya wiilkeenni ina hebel ahbaa maanta saa rabahoo hebel bay nala tartamaayee sibay dhiigga noo taabsiiyaanin waxna waa ilownaa ilowsho wax la yidhaahdo baa nagu jira oo xaquuqdayadii aanu lahayn oo aanu u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaaweynaayo qabiil baa dadkii dardarayo wiilkii ina hebelaha far ah baa naloo dhigaa markaasaan jaamaha qaadanayo dhalada marada saaraa runta ma fantaa qayb baanu ka nahay xaqiraada markii runta la sheego
warkaas waa war xaqiiqo ah dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo howl dhinac walba ha ahaatee naag walba la yidhaahdo heerkiini saatan inay ilowdo xaquuqdii iyo xaqay iyadu lahayd kuna tumato oo ku raacdo qabiil marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anu ku boorinaya qabiil ha laga baxo
waxa weeye taas waa midaynu hore u soo marray inoona baabi'isay sababtoa saddex iyo tobankii iswaail baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyey lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray ee jawaanada biyaha iyo sabaayadda iyo timirta iyo hilibka sacfan ugu dhiibi jiray oo mid walba gaarigacankiisa gaari dameerkiisa u saari jiray saddexii markii cabdulaahi ciise soo dhaweynaya soo ma garan oo qaarkood isbitaallada ku dhaleen wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto laakiin maxamed siyaad barre maxamed siyaad baraa naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyey oo wiilashii iyo gabdhihii is- maaragtay to- xaggii eh, xakuumadda sharciga xaggiisa ma- xagga xakuumadda iyo xagga noloshaba isla sinay faadma gabdhaha mowqifkoodu een, soomaalinimuu ahaa gabdha israacsan bay ahaayeen dabcan ururkii haweenka oo kale een, bal suugaantii halkudhigaydin ahayd wax nooga taabo
waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiya hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiya gumaystaha ninkii hoos galo diidan hadalkeenna inan guriga lagu haysan buuyahay heshiiskeennu waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiya hurd- calankaa hurmuudka hinaan wada hareer joogno oo cadowga ka horeyna buu yahay dhawaaqeennu hadalladaasaan oran jiray iyo hadallo kale oo la mid ah marka markaas dowlad daacada oo na daadihisa baanu haynay oo haweenka ogol xaquuqdooda soo ma garanin oo na wado oo gabadhii iyo wiilkii isku iskool isku jaamaca intay ka wada baxeen isku shaqo ay heleen laakiin hadda ma laha waa xaqiranahay waa dhibaate dhibaatada allahayna ka saaro dowladdana allaha noo noo hagaajiyo Een, ruqyo waxaa ka mid tahay suugaanyahanada soomaaliyeed marka waxa haweenku tabanayo suugaanaad ku cabirta ma jirta
maalintii een, hadda dowladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay baan telefishinka waxaan ka arkay lixdan iyo shan nin iyo hal gabaroo lixdan iyo lix ku ah oo laga soo doortay gobolka sool xaqiiqatan gurigaygaan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay markaa waxaana raggu ankeen shan ma noo quuri waayo war tobanba yayna siine talow shan ma noo quuri waayo ama la- ankeen labo ugu taryaraan maalintaasaan waxaan ku idhi raggayagow idinku dahalo dax waanu nahay war wadna doontaan marka haddana haleedihiin idinma diidne annana waydin dabagalla markaad doorkiina gaadhan danaysataan badalba badadaarta iyo daaqada ha xirtaan wardiya aan diirnaxayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo hablaha ku soo digtaan gabdhuhu doorkay lahaayeen ka duutidaan nin een, musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana baraamuradii aan u tiriyay waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka wuxu bareen dekedaa ku jiray buraamburka ganacsatadaa ku jirtay een, amnigaa ku jiray wuu badnaa buraamburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaalaynayay waxaan idhi aqoon-yahan wada dulmaan oo derbiga fadhiya rag iyo dumar ma kala saarin markaa aqoon-yahan wada dulmahanba derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay ha saasaan usoo bandhigay Een, haddana anigu waxa weeye een, waxaan leeyahay xaqa horta ragga allaha fahansiiyo wax walba nabadgelyadaa ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaano waa idin ognahay oo dhinac walba waa idinka taagannahay hoosa naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoon-yahan bay leeyihiin een, waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogaan khaas ahaan gabdhaha reer puntland war idinkuna cod midaysan iyo wadatashi iyo xiriir joogto ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eeduna ula taagnaane bal horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa adigu?
Eh, anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan eh, soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin Eh, si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen ay u wada dhacsadaan khaas ahaan markaan usoo daadego gabdhaha reer puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa faadma waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
Baara- saara faarax gudoomiso maxaa ku gabagabaysanaysaa waxaan ku gabagabaynayaa hablaha puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaan sidaasaan ku boorinaya intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa faadmo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo